dhallinyaradan ayaa dhaliilay qaababka ay soomaaliya u wajahayso siyaasadda iyo nidaamyada xisbiyada ka jira soomaaliya iyadoo ay jiraan qaabab caalamka looga dhaqmo marka la rabo in bulshooyinka adduunka ay samaystaan xisbiyo dimuqraadi ah soomaaliya oo ka mida dunida saddexaad ayaa qaadatay nidaamka federaalka taasi oo keentay inay samaysmaan xisbiyo badan oo qaabab qabiil a loo soo xulo haddaba cali yuusuf waa mid ka mida dhallinyarada ku nool magaalada jowhar waxa uu sharxayaa nidaamka xisbiyada badan ee ka jira soomaaliya iyo kan caalamka si uu isbarbardhig ugu sameeyo xisbiyo waa jiraan laakiin xisbiyada hadda soomaaliya ka jira ma ahan xisbiyo adduunka ka jira sida caalamka oo kale magaan barbardhigna sida hadda maraykanka oo kale xisbiyaa ka jira muxuu ahay iisheeg muxuu wadamada kale sida hadda wadanka ingiriiska oo kale u k xisbiyaa ka jira wadan walba waxaa looga baahan yahay inuu lahaada ugu yaraan adiga saddex xisbi saddexaas xisbi waxaa jiri kara xisbi la yirahda xisbiga mucaradka ama xisbiga la yirahda muxuu ahay opposition parties la yirahda ama waxaa jiri kara xisbiga muxuu ahay mucaradka iyo asxaab waxaa jirta iyagana muxuu ahay muxaafid ah oo iyagana qayb xisbiga nabadda oo kale labadaas xisbi iyo xisbiga kaleento ama muxuu ahay ama xisbiga nabadda ha noqdo ama jamhuuriya ha noqdo ayaa jiri kara sida hadda aan ka arkayna maraykanka oo kale xisbiyo badanaa ka jiray saddex xisbiya gaaraya marka sistamyadaas waxay yihiin in xisbigan hadafaas leeyahay mid wadanka lagu dhisaayo muxuu ahay mid muxuu ahay isheeg muxuu wadanka lagu toosinaayo xisbigan xisbiga kalena wuxuu lahaa karaa asigane mid mucaarad e waayo waa kasoo horjeeda xisbigaas oo leeyahay xisbigan saas ma ku wanaagsana sidaa inay sameeyaana ma aha maya boqol xisbi adduunyadana kama jirta soomaaliyadana maka jiri karaan wax muhiimadana mafaa'ida uma laha waa inay isku tashtaan oo si nidaama meel iskula fadhiistaan oo xisbi walba xisbiga as jecelyahay asraaco sida laisku fahmi karo kala qoqobnaan iyo waxaasaa jira laisku yimaado muxuu ahay xisbi walba xisbiyadaas kala baxaan kadibna hal meel iskugu imaadaan ugu yaraan saddex xisbi la abuuro si nidaamna dunida ka jirtana saas ay raacaan xisbi kaasaa lalahaa dhalinyaradan ayaa sheegaya in qaabka four pointy five ee soomaaliya hadda ku dhisan tahay taasi ay keentay in ay maamul kasta lagu soo xulo qaabab qabiil ee deegaanadooda cabdulaahi xasan cadow oo ka mida dhalinyarada magaalada jowhar ayaa dhigiisa ka hadlay waxaana loo gudbi doonaa insha allah four pointy five kan oo na dhibay asxaabtuna waxaa waaye waa midnimada oo bulshada sidaa u aragtaan hadda xisbiyada waxaa looga gudbidaa sida maamul goboleedyadoo kale oo four benty five camal loo sameeyo oo meelba qof qolo walbaba maamul ay ku dhegan tahay barnaamijkaas ayaa looga gudbaa xisbiyada tiradaas aad bay u badan tahay xisbiyada in lasoo koobo wax cayiman oo kooban oon macnaha aan badnayn in laga dhiga ayaan jeclaan lahaa adig qiyaasta waxaan jeclaan lahaa ugu yaraan toddoba ama sideed ama sagaal inaysan dhaafin waxyaabaha meega badan ma soconayso
soomaaliya ayaa wajahaysa mawjado kala duwan iyadoo hadda dalka uu ku jiro xaalad adag balse odayaasha culimaadudiinka iyo dheergaradka iyo bulshada soomaaliyeed ayaa ka hadlay inay soomaaliya aysan xilligan u baahnayn dagaalo sokeeya islamarkaana ay rajeynayaan in nabad dalka lagu soo dabaalo